iyada oo lagu howlan yahay data-dejinta adeega kaarka aqoonsiga qaranka National ID ayaa hay-adda NIRA ka hirgelisay xarun loogu adeegi doono shacabka u baahan aqoonsigaasi degmada Daarusalaam ee gobolka Banaadir ugu horeyn Mire Salaada Dhuxulow gudoomiyaha degmada Daarusalaam oo furay munaasabada lagu shaacinayay xaruntani la hirgeliyay ayaa waxa uu bogaadiyay hay-adda NIRA iyo hanaanka ay u wado adeega kaarka aqoonsiga qaranka waa adeeg ay bulshadu qof kasta ama muwaadin kasta ee soomaaliyeed xaq u leeyahay ouna xaq ugu leeyahay si free ah in loo service gareeyo waxaan ballan qaadaynaa oo aan ilaalin doonnaa inaynay musuq maasuq iyo muxuu waxyaabaha qaar la sheegahayse degmadaan ka suuragelin muwaadinayntana waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna nala shaqeeyaan oo aysan qayb ka noqon musuq maasuqa iyo iyo hebelow hore igeey aniga haddaan imid inaysan qayb ka noqonaan rajaynaynaa oo qof kasta faylka meesha uu ka leeyahana uu ka galo auna u dulqaato inta walaalka ka horreeya loo adeegaayo ayadana insha allah waadin ka rajaynaynaa maareeya ku-xigeenka hay-adda nira cabdiraxmaan siciid axmed oo qeyb ka ahaa mas-uuliyiinta kulanka kusug oo qeyb ka ahaa mas-uuliyadda munaasabada dahfurka ku sugnaa ayaa waxa uu tilmaamay in hay-adda nira ay dadaal ugu jirto gaarsiinta xarumaha degmooyinka gobolka banaadir iyo dhammaan gobolada dalka si muwaadiniinta soomaaliyeed ay u helaan adeega kaarka aqoonsiga qaranka national i d farxad gaar ah ayay noo tahay inaannu idiin keenno adeegii aqoonsiga qaranka aanu idiin soo dhoweyno diiwaangelintii aan idiin soo dhoweyno adeegii aan idiin soo dhoweyno maaragtay shaqaalihii waxaa la ii sheegay meesha ugu dhow ee ay dadka ku dhaqan degmada daarasalaam ay u tegi jireen si ay isu duwaangeliyaan inay ahayd degmooyinka hiilwaa yaaqshid iyo muxuu ahaaye dayneed marka in la ii keeno oo aa laydinku keeno degmadii aad deganaydeen wax weyn bay kollayiin tahay waajibkii hay-ad ahaan na saarnaa waannu ka soo baxnay oo waayodha waxaannu masaafada intaa leeg u soo jarnay inaydaan u baahan inaydan degmo kala tagtaan amba aad adeeg maaragtay aad ka raadsataan sidaa daraaddeed waxaannu ku keennay degmadiinnii idinkana waajibaadkii idin saarnaa ee ahaa inaad isdiiwaangelisaan insha allah ayaa inoo bilaabmi doono berri oo khamiisa ah hay-adda nira ayaa waxa ay ku howlan tahay in qof waliba la gaarsiiyo adeega kaarka aqoonsiga qaranka iyada oo xarumaha degmooyinka gobolka banaadir iyo weliba gobolada dalkaba dadku ay safaf ugu jiraan qaadashada kaarkaasi